alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwana ila clى الظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka عlى cabdihi wrasuulihi muxamadi wعlى aalih صaxbihi wslma tasliima kaiira baabu اtacaawuni calى اlbiri wاtaqwa wuxuu baab u yahay in la ysu kaashado wanaagga iyo ilaahay cabsidiisa waxallo wixii fiican ee khayr ah ee wanaagsan in laysu kaashado oo gacmaha laysu qabsado ayuu baab u yahay arrintaasina waa mid qurbo ah oo ilaahay jalla wacalaa loogu dhowaanayo rabbina ina faray qaala tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa watacaawanuu isu kaashada cala albiri wanaagga iyo wataqwa alla ka cabsiga isu kaashada wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walcasr casarka ayaan ku dhaartay looga jeeda wakhtiga oo dhan ama wakhtigan casarka la ydhaha ama salaada casar casarka ayaan ku dhaartay ina alinsaana insaanka la yidhaahdo dhammaantii la fii khusrin khasaaruu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat kuwa iimaanka la yimi camalka wanaagsanna falay mooyaane ee watawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqah ee watawaasow isu dardaarmay bisabr sabirkan isu dardaarmay qaala alimaamu shaaficiyu raximahu llah wuxuu uhi imaamkii weynaa alimaamu shaaficiyu moxamed ibnu idriis abu cabdillaah kalaaman hadal buu ihi macnaahu macnihiisuu ahaa ina naasa dadka aw agharahum ama badidoodu fii gaflatin mooganaan bay kaga sugan yihiin can tadabburi haadihi suura suuradan inay dhugtaan oo ay u fiirsadaan markaa suuraddan la idhaha suuratu lcasri waa suuradda kooban saddexda aayadood ah iyadoo sidaa u kooban haddana waa min ajmaci suwari اlqur'aani lilkhayri bixadaafiirih suuradaha qur-aanka kuwa khayrka xaggiisa ugu koobista badan bay ka mid tahay way kooban tahay laakiin way macno ballaadhan tahay oo diintii oo dhan iyo wax kasta oo ilaahay loogu dhowaanayo ayay koobsanaysaa oo soo gudagelaya waxaana ilaahay uu ku dhaartay jalla fii culaah insaanka dhammaantii khasaare inuu ku sugan yahay waxaa dabadeeta ilaahay uu ka soo reebay dadka la yimi afar arrin afartaa arrin waa afarta arrin ee qofku uu ku dhammaystirna ku dhammaystirmayo isla markaana uu ku badbaadayo afartaasina waa iimaankii iyo tasdiiqii oo macrifadii iyo cilmigii koobsanaya camalkii oo koobsanaya wax kastoo wanaagsan oo ilaahay loogu dhowaado altawaasi bilxaq xaqi in laysu dardaarmo oo koobsanaayo dacwaddii iyo khayrka in la ysfaro wixii xaqa ka soo hor jeedana la ysaga digo iyo atawaasi bisabr sabirka in laysu dardaarmo waaya hadalka alimaamu shaaficiyu raximahu llah laga soo raray intaynaan gaadhin afartaa arrin ee labada arrin ee hore cilmiga iyo camalka ah qofku naftiisuu ku islaaxinaya uu ku hagaajinaya oo uu ku horumarinaya waayo qofku naftiisa wuxuu ku hagaajin karaa cilmi iyo camal labadaa arrin ee kalena waa kuwo waxa weeye loo loo baahan yahay in walaalihii u gudbiyo markuu cilmigii iyo camalkii ka soo baxo inuu dadkii dacwaddii iyo khayrkii uu fidiyo wanaagga faro xumaanta reebo intaasoo dhanbana uu ku sabro waaye hadalkaa markaa alimaamu shaaficiyu raximahu llah uu sheekhu markaa ishaaray ahlulcilmi kalea soo raray oo waxaa ka mid ah alcalaamatu bnulqayim meelo badan buu ku soo raraa waxaanay u soo naqliyeen low tafakara annaasu kulluhum fii hadihi suurati lakafathum ama low tadabbara annaasu kulluhum hadihi suurati lakafathum ama lawasicathum alfaad caynkaasoo isku dhadhow ayay u soo raraan haddii waxa weeye dadka oo dhami ay aayaddan suuraddan u fiirsan lahaayeen oy dhuuxi lahaayeen macnaheeda way ku fillaan lahayd waxaanay ugu fillaan lahayd wacdi ahaan iyo waano iyo wax ku qaadasho waayo waddooyinku waa laba mid lagu guulaysanaayo iyo mid lagu khasaaraayo labadiiba suuraddu way caddaysay oo waddada lagu badbaadayo ee lagu guulaysanayaana waa waddada afartaa arrin laga helay waddada lagu khasaarayaana waa ta laga waayey qaala wuxuu uhi wacan abi cabdiraxmaan zayd bni khaalidin iljuhaniyi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi saxaabigaas qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama rasuulka alla wuxuu yihi man jahaza qofka diyaar gareeya ghaasiyan mid u duulaya fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisa iyo jihaadka faqad hazaa kaasi waa duule waman khalafa qofka u weydaarta ghaasiyan ee u dabamara ghaasiyan mid duulay fii ahlihi ehelkiisa bikhayrin khayr ula dabamare khayr ula weydaartaa faqad hazaakaasina wuu duulay muttafaqu calayh marka qofkii duulay la garay oo ajarkii duulaanku leeyahay iyo jihaadka waxaa isna ajarkii helay kow qofka khayrkaasi ugu kaalmeeyey ee diyaariyey awlihiisii la fududeeyey duu doono gaadhigii kusii dhoweeyey alaabtii lasii qaaday wixii hawlahee uu uga baahnaa la qabtay uu diyaargareeyey moogti uu tajhiiziyey kaasi khayrkii wuu la wadaagayaa waayo khayr iyo wax wanaagsan bay isu kaashadeen iyo marka kaa duulayaa uu duulo reerkiisi iyo carruurtiisi uu ka tago qofka ka sii warhaya ee sii ilaaliya ee wax wanaagsan ku sii fala sidaa awgeed baa rasuulku wuxuu ku qayday calayhi الsalaatu wasalaam waman khalafa ghaasiyan fii ahlihi bikhayr faqad haza waa qofka wax wanaagsan iyo khayr ku sii maamulo ee ka sii warhaya ee biil haddii ay u baahan yihiin sii siiyo ee xaalkooda la sii socda ee wanaagga usii fara ee kaalintii wanaagsanayd ee dee waalidkood iyo abhood ugu jira usii gala ee intaa uu ka maqan yahay kaasina ajarkii isna wuu leeyahay qaala wacan abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allah rasuulka ilaahay salى اllahu عalayhi wasalama bacaa wuxuu diray bacan ay mabcuuhan ciidan loo diray buu u diray ilaa bani lixyaana bacan sida daahirka ah waa faclan oo faclun oo bimacnaa mafcuul ah bacan ay mabcuuhan ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama bacaa markaa si xagga dambe iyo xaggan hore ay isu qabato waa in lasoo qadaro araada bacaa ay araada wuxuu doonay an yabcaa inuu diro bacan ay mabcuuhan ciidan loo saaro ilaa bani lixyaana nimanka bani lixyaan la yidhaahdo oo min hudaylin qabiilada hudayl oo caan ahayd ka tirsan lixyaan iyo laxyaan labadaba waa la akhrii karaa waa loo dabdi marka kolkan waxay ahaayeen mushrikiin biitifaaqi ahli اlcilmi oo ciidanka rasuulku ku saarayay faqaala dabadeetana wuxuu rasuulku yihi liyanbacid hadirma min kuli rajulayni laba nin oo walba axaduhumaa midkood hadirmo ha soo baxo midna reerka iyo beeraha iyo adduunka ha sii ilaaliyo walajru ajarkuna baynahumaa dhexdooda weeyi rawaahu muslim labadii ninba tusaale ahaan reer wada jooga ama isku dhadhowba midna ha soo baxo midna baylahda iyo dumarka iyo waxyaabaha caynkaasa ha ka sii warhay oo ha sii ilaaliyo ajarkana way wada leeyihin waayo dee khayrkii bay qaybsadeen oo dee haddii jihaadka la tegaayo reerihii iyo dadkina cid sii ilaalisa cidla dee lagaga dhaqaaqi maayo cid ka sii warhaysay u baahan yihin marka labadani khayrkii bay isu kaashadeen sidaa awgeed baa ajarkii waa dhexdooda baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam وعn بن cabاasi رadي الlه عanهma أna rasuula الlahi slى الlahu عalayhi waslm laqiya wuxuu la kulmay rakban dad musaafiriin uu kula kulmay oo gaadiid saaran birawxaa'i rawxaa meesha laydha arawxaana waa meel madiine ku dhoweeye makaanu qurba اmadiinة faqaala dabadeetana wuxuu rasuulku uhi man اlqowmu war dadku waa ayo dadku waa darma waxaa halkaa laga qaadanayaa qofku marka aanu ciddan garanahayn inuu weydiin karo oo uu tooyan karaa laga qaadanaya tooyan karo yacanii uu weydiin karaa cidda ay yihiin waxba dhibaata kuma jirto qaaluu dabadeeta waxay idhaahdeen almuslimuuna muslimiin weeye oo dad muslimiin aanu nahay marka inta badan waxaa caan ahayd waaga ama dee dadka dhexdoodaba qofka la dhaa yaad ahayd ama nin maa tahay ama dar maa tiin inuu qoladiisa la soo boodo oo dhaa qof caynkaa iyo caynkaas ama sidaa iyo saasaan iyagu markaa qoladoodii waxba may sheegin waxay ku kaaftoomeen inay sheegaan diintooda idhaahaan dad muslimiinaan almuslimuun in islaamka loo abtirsado ayaana ka fiican intisaab kasta oo qabiilo loo abtirsado sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuma qabsan ee arrintaa waa u iqraariyey yani waa u sugay muslimiin baanu nabis mar hadday dad muslimiina noqdeen dee waa xigaalkay ka mid yihiin weeyi iyo gacalka ayay ka mid yihiin abiاlislaamu laa aba lii siwaahu ida اftakharuu biqaysin aw tamiimin faqaaluu waxay idhaahdeen man anta adiguna yaa tahay qaala wuxuu ihi rasuulu اllah e ana rasuulu اllah aniguna rasuulki ilaahay baanay salى اllahu alayh wasalam marka rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam inuu rasuulki ilaahay yahay buu sheegay farafacat ilayhi imra'atun gabadh baa kor xaggiisa ugu qaaday sabiyan ilmo yar ayay kor ugu qaaday wa qaalat waxay tihi alihaadaa xajunkani xaj ma leeyi markii ay ogaadeen in rasuulkii ilaahay baa su-aalo diiniyay weydiinayaan alihaadaa xajunkani xaj ma leeyi qaala wuxuu rasuulku uhi nacam haa walaki ajrun adna ajar baad ku leedahay isna xaj buu leeyahay oo ajarkii xajka waa loo qorayaa adiguna ajar baad ku leedahay inaad soo xajisiisa ilmaha yaroo xajkii aad keentay rawaahu muslim markaa ilmaha yar haddii la xajsiiyo isagoo aan qaangaadh ahayn xajkii islaamku ama xajatul islaam ka dhici maayo xajkii halka mar ahaa ee faralka ahaa kama dhacayo xajkaa uu yaraantiisa ku xaje kaga dhici maayo hase ahaatee dee xajkii wuu ka asaxayaa oo ajar buu ku helayaa oo sunno iyo dee markaa nafli unbuu unoqonaya adhow markuu qaan gaadho waa inuu xajkii waajibka ku ahaa la yimaado weeye waay qofka xajka geeyana ajar buu ku yeelanaya marka carruurta waa la kaxaysan karaa marka la sii xajiyo waalidku kolkay xajayaan hadday awood u hayaan ama ay sii qaadi karayaan carruurta waa la xajsiin karaa masaa'il kalena kusii jiro furuucu ahlulcilmigu ay kaga warramaan ilmaha yar xajkiisa iyo wixii ku saabsan waay halkaa kolkaa xajkoo keliya kuma gaar aha ah khayr kasta oo waalidka ama qofka weyni ilmaha yar uu baro oo uu tilmaamo ogow isna ilmihii yaraana ajar waa looga qorayaa waalidkina ajar buu ku helaya soo xajkii xadiidkan daliiluma hayno wixii kale khayr ahee ilmaha yar la fara ama markaa loo sheegaana waa la mid qur-aankii kolka aada barayso ajarkii waad ku leedahay dahaaradii iyo salaaddii markaad barayso waad ku leedahay cilmigii kale markaad barayso waad ku leedahay wixii kale wax wanaagsan ee ajar ilaahay loogu dhowaado kolka aad barayso waad ku leedahay waa kan qaala wuxuu ihi wacan abi muusa alashcariy radia allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam anahu qaal waxaa rasuulku yidhi alkhaasinu khasnad hayaha almuslimu muslimka ahi alamiinu aaminka ahi aladii kaasoo yunafidu fulinaya maa umira bihi wixii la faray oo fa yucطiihi siinaaya ciddii markaa la yidhi waxsii kaamilan isagoo shaygii dhammaystiran oo muwafaran macnii uu wafeeyey muwafar qudhiisu waa dhammaystiran oo badan oo dayibatan bihi nafsuhu naftiisu ay ku raalli tahay oy ku wanaagsan tahay oo fa yadfacuhu u dhiibaayo ila aladii umira lahu bihi kii la faray loo faray ee la yidhi sii qofka noocaas ee amiinkaahi axadu lmutasadiqayni labada wax sadaqadaystay midkood weeye haddii la yidhaahdo almutasadiqiina sidaa loo akhriyana kuwa wax sadaqadaysta midkood weeyi oo ajarkiisii buu helayaa muttafaqun calayh khaasinku waa qofka ciddii maalan meheradda lahayd ama bakhaarka lahayd ama meeshan lahayd ama shirkaddan lahayd khasnadda ay ku dhiibtay oo wuxu haysay markaa uga hooseysa weeye ama u kala waday bay uga shaqaynaysa qofka markaa noocaas ee aaminka ah ee muslimka ah ee qiimaha leh kolka la yidhaha hebel waxaa sii ama sadaqadaa bixi qofkii adduunka ama hantida lahaa uu ku idhaahdo ee dabadeetana uu ciddii loo faray isna uu gaadhsiiyo isagoon waxba ka dhimin eegada waxba aan ka dhimin oo waxba ka jarin wuxuu la yidhi sidiisii uu u fuliyo weliba ku raalliah oo wax xasadahiyo annagaa ka mudnayn iyo ma annagaba nala siiya iyo maxaa kanuu lagaga sii wadaa iyo waxba aan badaageline ku raalliah sadaqadaa qofkaa la siinaayo ajarkiisna wuu leeyahay oo sida kan xoolaha le sadaqada bixinaya uu leeyahay baa isna ajarkii uu u helayay waayo qofkii muxsinka ahaa ee khayrka samaynayey ayuu isna dee caawiyo khayrkii uu ku caawiyo soo ma ila waa khasnad hayihii moogta kasii hooseeyey weeye khayrkiibuu ku caawiyey marka tacaawunkaa uu khayrkii ku garab galay ayuu isna ku leelayay wa fii riwaayatin aladii yucطi maa umira bihi kaasoo faraaya waxa la faray bixinaya dheh aladii yucطi kaasoo siinaya maa umira bihi wixii la faray buu siinayaa ciddii loo faray wa dabaطuu waxay u xarakeeyeen muxadisiintu almutasadiqayni bifatxi اlqaafi maca kasri nuun cala taniyati taniye la markaa taniya iyadoo ku soconaysa oo almutasadiqayni la yidhaahdo almutasadiqayni labada wax sadaqadaysta midkood weeyi oo waa muhana marka waay wa cagsahuna way markaa dabdiyeen cala aljamci iyadoo markaa jamac lagu wado jamcu اlmudakar asaalim oo almutasadiqiina wa kilaahumaa saxiixu labadoodubana sax weeye waay marka kuwa wax sadaqadaystuu ka mid yahay bay noqonaysa oo had iyo jeer nuuntaa muhanaha iyo dee ta jamaca nuunta jamaca iyadu way kor dhigan tahay waxa ka hoos ka horeeyaana ya-deeda waxa ka horeeyaana wuu hoos dhigan yahay ta muhanuhuna waa cagsiga oo nuunta muhanuhu ama taniyadu way hoos dhigan tahay ya-daa kasii horeysee reebar mar walba xarafka ka horeeyaana wuu kor dhigan yahay markaa saasay u kala duwan yihiin wa nuunu majmuucin wamaa bihi iltaxaq faaftax waqala man bikasrihi nataq wa nuunu maa huniya walmulxaqi bih bicagsi daka istacmaluuhu fantabih waay qaala wuxuu ihi baabu nasiixati ay haadakani baabu nasiixati nasiixada baabkeedii weeyi kelmaddan la idhaha naseexadu waa kelmad macno ballaadhan aada u macno ballaadhan weeye waxaanay markaa macnaheedu yahay iraadatu lkhayri lilmansuuxi lah ka loo naseexaynayo in khayr lala doonaayo oo khayrka lala jecel yahay oo loo tilmaamayo oo la barayo oo farta loogu fiiqayo oo loogu kaalmaynayo sidee khayrkaa ula iman lahaa waxaasoo dhan bay koobsanaysa waxaanay ka mid tahay naseexadu ikhwaani xuquuqda ay isku leeyihiin dadka muslimiinta ah marka naseexadu afkoo keliya maaha in waxa weeyaan qofkii khayr afka aada uga sheegtoo keliya taasi waa barh ka mida naseexadii bal naseexadii waxaa soo gelayoo ka mida inaad qofkan khayrkan la jeceshay soo ma aragti sida xadiidta uu deliishan doono qaarkood aynu ka arki doonno insha allahu waa inaad khayrkii la jeceshay waay qaala tacaala rabbi wuxuu ihi inama almu'minuuna in kaleba maahe mu'miniintu ikhwatun waa walaalo mu'miniintu iyagunbaa walaalo ah walaalnimadaasina inay nusu naseexeeyaan bay keensanaysaa wa qaala tacaala ikhbaaran can nuuxin calayhi asalaatu wassalaam waxaa rabbi yidhi isagoo nebi nuux ka warramaya wa ansaxu lakum waan idin naseexaynayaa buu ku yihi qoomkiisa markuu xaqa iyo dacwadda gaadhsiinayay qof kastoo daaciyo dadka khayrka u sheegayaana naasix weeye wa can huudin ay wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi ikhbaaran can huudin isagoo nebi huud ka warramaya sala allahu calayh wasalam wa ana lakum naasixun amiin waxaan idiin ahay markaa mid naseexaynayo amiin ah aamina baan idiin ahay wa ama alaxaadiidu dhinaca axaadiidtana falawalu xadiidka hore can abi ruqayata waxaa laga wariyey saxaabiga abi ruqaya la odhan jiro tamiim ibni aws addaari radia allahu canhu inan keliyuu lahaayo ruqaya la odhan jiray iyadaana lagu kunyeeyey saxaabiga radia allahu canhu yo ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi addiinu diinku annasiixatu nasiixa weeye diintuba waa naseexo diintu waa naseexo iyo wanaag weeye waa samaan diintu waa samaan diinteennu waa samaan gebigeeduba marka waa qaacido guud oo intaasi fadhida addiinu nasiixa dhammaan diintu waa nasiixiyo samaan weeye qulnaa waxaanu nihi liman yay u tahay qaala wuxuu ihi lilaahi ilaahay bay u tahay iyo walikitaabihi kitaabkiisa iyo walirasuulihi rasuulkiisa iyo waliaimati lmuslimiina madaxda muslimiinta iyo wa caammatihim waxa weeyaan caamnimadu caam ahaantoodaba guud ahaantooda dhammaan muslimiintana waxa weeye waa u wada naseexo rawaahu muslim markaa xadiidkani ha koobnaadee haddana wuu macno ballaadhan yahay sidaa awgeed baa ahlulcilmigu ay yidhaahdeen wuxuu ka mid yahay xadiidkani axaadiidta islaamka ama diintu ay sidaa ugu dul wareegayso ee wax ka midaba aanu ka baxahayn oo addiinu nasiixa bay soo gelaysa cid walbana diintu waxay u tahay markaa nasiixo oo ilaahay waxay diintu nasiixo ugu tahay in ilaahay jalla wacalaa la jeclaado oo la rumeeyo oo waxyiguu soo dejiyey la raaco oo amarkiisa la qaato oo laga horraysiiyo oo hoggaansanka amarkiisa wax kastoo walba iyo wixii la mida kitaabkiisana waxay ugu tahay in la rumeeyo oo la barto oo la akhristo oo lagu camal falo o la ysku xukumo oo la ixtiraamo oo aada loo qadariyo oo la difaaco rasuulkiisana waxay ugu tahay in la rumeeyo oo lagu daydo calayhi asalaatu wasalaam oo la jeclaado oo lagu salliyo oo la difaaco oo sunnadiisa la daryeelo lagu dadaalo umuur badan baa soo gelaysa madaxda muslimiintana waxaa soo gelaya umaradii markaa talada adduunyada ama xukunka hayay iyo culimadii labaduba oo a'immada muslimiinta ay ka mid yihiin ay soo gelayeen labadaba waa u naseexo diintu yah hadday tahay kuwa markaa umarada ah ee madaxda ah ee xukuumadda haya iyo kuwa culimada labadaba diintu waa u naseexo caamatan ama si guud baa dadkii muslimiinta ahaa diintu ay nasiixo ugu tahay waay qaala wuxuu ihi aلthaani xadiidka labaad can jariir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhu ee qaala anahu qaala inuu yidhi waa jariir ibnu cabdillaahi albajali baayactu waxaan kula baycooday rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam calaa iqaami asalaa salaadda inaan oogo iyo wa iitaa'i zakaa zakada inaan bixiyo iyo wa nusxi likulli muslimin qof kasta oo muslima inaan u nasixo muttafaqun calayh waxaa xadiidka markaa laga qaadanayaa ahmiyatu nasiixa lilmuslimiin dadka muslimiinta in loo naseexeeyo wanaagay leedahay waayo heer rasuulkeennu wuxuu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadii sharafta lahayd uu ballan kula galo inay oofiyaan oo dadka muslimiinta ay u naseexeeyaan sidaasaanay saxaabadaasi u fuliyeena garo oo in alla intii ay noolaayeen ballankaa inay loobeen ha u qaadan sidaas ayay ku fuliyeen saxaabadaasi ridwaan ullaahi calayhim oo xadiidkan imaamu lbukhaari meeluhuu ku soo arooriye waxaa ka mid ah kitaabu liimaanka uu ku soo arooriye ma garata sababtuu ku sheegay xadiidkan jariir ibnu cabdillaahi albajelina wuu raaciya oo nin saxaabi oo meel baro saab ka ahaa ama meel haystay ayaa dhintay almughira ibnu shucba inuu ahaa baan filaya dabeetana markuu dhintay buu istaagay saxaabigan jariir ibnu cabdillaah walkaasuu yihi waar amiirkiinii iska cafiye nin cafiska jecel buu ahaaye isna dejiya oo fawdada iyo markaa waxa weeye dhibaatada iska ilaaliya intuu amiiridiin imana hayo waxaana rasuulka kula baycooday calayhi الsalaatu wasalaam calaa iqaami الsalaati wa iitaaءi الzakaati wa nusxi likulli muslim wa inii la naasixu lakum buuri hooya waan idiin naseexaynaya tii aan rasuulka kula baycooday ayaan fulinayaa buui ogaa dan kale idinkama lihi laakiin waan idiin naseexaynaya naseexa igu kalifaysa ahaaliu xadiidka saddexaad can anasin radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu midki iimaan iimaan dhammaystiran lama iman xataa yuxiba liakhiihi ilaa walaalkii uu kala jeclaanaayo maa yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jecel yahay muttafaqu calayh iimaankan la nafiyayaa waa kamaalu liimaan alwaajib yacni iimaankii waajibka ay ku ahayd waajibka ku ahaa inuu la yimaadaanu la iman weeye oo iimaankiisi hadduu leeyahayba wuu qooman yahay oo naqsi baa ku jira mar haddii iimaankii la nafiyeyna wax markaa waajib uu ka tegay bay noqonaysa oo sideedaba iimaanka waxaa loo nafiyaa qofku inuu markaa ka tago wax waajib oo saaraa ama uu ku dhaco wax muxaram ah oo aan loo ogolayn waay maa yuib xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi waxa naftiisa uu la jecel yahay ee loo sheedaana waa wixii khayr ah qofku naftiisa khayr buu la jecel yahay oo dhan mid adduunyo mid aakhiraba marka khayrkaa uu qofku naftiisa la jecel yahay walaalkiina waa inuu la jeclaado arrintaasi waxay ka mid tahay markaa min khisaali اliimaan khasladaha iimaankay ka mid tahay sidaa awgeed baa riwaayadda صaxiixa ah imaamu axmed wariyey min alkhayri buu kusii daray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xataa yuxiba liakhiihi maa yuxib linafsi min alkhayr oo khayr ah dhaqankan wanaagsanina wuxuu meesha ka saarayaa waxaa loo yaqaana xasadka iyo xiqdiga iyagoo meesha ka saaraya qofkii walaalka ahaaya inaad uurxumo halkan ugu haysiyo xasad oo aada doonto khayrka inaad adigu markaa la gaar noqoto oo aana cidi kula wadaagin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dhinaca kale waa inuu qofku walaalkiisa muslimkaa sharkana la necbaado oo naftii khayrkii aada naftaada la jeclaydna waa inaad la jeclaato sharkii aada naftaada la necbaydna waa inaad la necbaato oo naftaada dee sharka waad la necabtay soo maha waayo wax kasta oo shara naftaada waad la necab tahay walaalkaana waa inaad la necbaato soo hadda ma aragtid waa tahay markaa xadiidkan muxuu baabka nasiixada ugu soo arooriyey naseexadii bay ka mid tahay walaalaha muslimiinta ah iyo dadka muminiinta inaad khayrka la jeclaato hagardaamada iyo dhibaatada iyo xumaantana aada la necbaataa naseexadii bay ka mid tahay garow soo ma aragtid waa min anasiixa qaala baabu اlamri biاlmacruufi wالnahyi can اlmunkari ay haadaa kani baabu اlamri wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo in lasla faro dadka bilmacruufi wanaaga iyo wanahyi can ilmunkari xumaanta in laga reebo baabkan ahmiyaddiisa iyo qiimaha uu ku leeyahay fi shariicati alislaamiya mid la soo koobi kara maaha bal waa qiwaamu ddiin weeyi macruufkuna waa kulu maa carafahu sharcu wa aqarah wax kastoo sharcigu uu waxa weeyaan gartay oo uu sheegay oo uu qiray baa la ydhaha ama wax lagu hadlo ha noqdo ama wax la sameeyo ha noqdo mid muuqdo ha noqdo mid qarsoon ha noqdo munkarkuna waa cagsiga oo waxaa la yidhaahdaa kulu maa ankarahu sharcu wa manacah wax kastoo sharcigu uu inkiray oo uu diiday baa munkar la ydhaahda waxaa loo baahan yahay kolka qofka khayrka sheegaya xumaantana diidaya koow inuu horta waxaan garanayo waxaan waa inaad garanayso inuu munkar yahay markaad qofka u diideyso markaad faraysana waa inaad og tahay inuu macruuf yahay taasi waa mid si waxaanad garanahayn oo cilmi aanad u lahayn aanad u dhex qaadin midda labaadna haddaad qofkii macruuf u sheegayso macruufkan inaanu la imanahayn waa inaad horta hubayso munkar haddaad uga digaysana munkarkan inuu sameeyey waa inaad iska hubsato weeye ma faanta si aanad waxa weeye waxaanad hubin aanad u dhex gelin tusaale ahaan qof baad aragtay aan had iyo jeer jamaca idinkula soo tukan masaajidka meelahan aa wada joogtaan intaanad la dul bixin aanad odhan waryaahe jamacii maxaad u dayacday maxaa kugu dhacay halkee itixaanku kaa raacay intaanad odhan waa inaad horta hubiso oo tidhaahdo horta jamaca walaalna lama soo tukatid masaajidka nugulama kuguma aragnee masaajid kalead ku tukataa sawaabaad ka tagtaa hadduu ku idhaa masaajidkaa kalean ku tukadaa dee alamru sahlun soo maha duu laakiin kuudhaniyo jamacba ma imaadee waxaan iskaga tukadaa gurigeyga ama meeraddaan iskaga dhex tukadaa markaasaad wixii aada u sheegayso u sheegaysa waa tahay umuur kalena way jirtaa loo baahan yahi qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yihi waltakun ha noqoto minkum idinka ha idinka mid noqoto ummatun kooxi kooxdaasoo yadcuuna ila alkhayri dadka khayrka ugu yeedhaayo waya'muruuna faraya bilmacruufi wanaagga faraya wayanhawna reebaaya cani lmunkari xumaantana reebaaya wa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna kuwa liibaanaya weeye ee guulaysanaya marka waa la israaciyey in khayrkiina la sheego xumaantiina la inkiro waxaan sax ahayn inuu qofku idhaahdo khayrkuun baan anigu dadka faraya wixii xumaana laakiin ma inkiraayo oo khayrkaa markay iskala qabsadaan iyagaa iska dayne dib bay ka hagaagiye horta khayrkun baan u sheegayaa may laabud khayrkii in la sheego walaa budda munkarkiina in la inkiro iyadoo maraatibta loo inkiraayo iyo axkaamtiisa axaadiidta aynu ku arki doonno insha allahu tacaala waay dadkan markaa inkiraya ee xumaantii diidaya wanaaggii farayaana waxaa ugu horeeya dadka ahlulcilmiga ah ee munkarka iyo macruufkaba yaqaana ayaa kow ka ah wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi kuntum waxaad ahaateen khayra ummatin ummaddii ugu khayr badnayd ee ukhrijeed loo muujiyo linaasi dadka in loo soo saaro dadka taamuruuna waxaa fartaan bilmacruufi wanaagga watanhawna cani ilmunkari xumaantana waa reebta wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi khudi ilcafwa cafiska qaado aayaddan horena waynu usoo maray waay waamur bilcurfi macruufkana far dadka wixii wanaagsan oo acrid can iljaahiliina jaahiliintana ka jeedso waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi walmu'minuuna ragga mu'miniinta ah iyo walmu'minaatu dumarka mu'minaadka ah bacdun barhkoodba awliyaau bacdin barhka kale ay xigta u yihiin barhka kale ayay xigta u yihiin iyo kuwa ay isu hiiliyaan oo ay isu nusreeyaan oo ay isu gacal dadka mu'miniinta ahy meelay joogaanba yaamuruuna waxa ay isfaraan bilmacruufi wanaagga wayanhawna cani ilmunkari xumaantana waa iska reebaan idan haadihi alaaya alkariima waxaynu ka qaadanaynaa shaqadana alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar inay tahay min sifaati almu'miniin dadka mu'miniinta ah ee rabbi ammaanay sifaadkooda ay ka mid tahay waay had iyo jeerna bulshada mu'minkaa waa sida laga doonayo وqاaل تaعaaلى waxaa kaloo rabi yihi lucina الadiina kafaruu min bني إsrاaئيiل عalى لiساni dawuuda وعiisa بni mry dalika bima casوا وakanuu yctaduun lucina الadiina kafaruu kuwii waa la nacdalay gaaloobay oo min bني إsrاaئيiلa reer banu isrاaئيil ahaaday عalىa lisaani daawuuda min bني isrاaئيiل reer banu isrاaئيil ka mid ahaa عalىa lisaani daawuuda carabkii nebi daawuud baa lagu nacdalay iyo wa ciise bni maryama ciisihiina maryama carabkiisa waay oo way habaareen daalika kaasi waxa uu ku dhacay bimaa caصw wa kaanuu yactaduuna cisyaankii ay la yimaadeen iyo xadgudubkii ay xadgudbayeen kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan iska reebin can munkarin xumaan facaluuhu ay sameeyeen labi'sa maa kaanuu yafcaluuna waxay samaynayaan baa xumaaday alla xumaa waxay samaynayaan waxaa aayaddan laga qaadanayaa dhibaatooyinka ay leedahay muhiimaddaa in laga tago alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar in laga tago waa xaaladaynu maanta ku siganayna eh dhibaatada ay leedahay ayaa aayadda laga qaadanaya dhibaatooyinkeeda waxaa ka mid ah ilaahay nacd cadhada ilaahay iyo nacdali inay soo degto oo ay ku soo degto ummadda kuwii munkarka sameynaya kuwii ka reebi waayey ku daawaday intaba ciyaadan billaah waay sidaa awgeed baa rabbi wuxuu tilmaamay dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun cisyaan iyo macsiyo iyo xadgudub bay la imanayeen waxaana ka mida macaasiday la imanayeen xumaantay la yimaadaan iskamay reebi jirin oo ummaddu sideedaba inta qaarna shar samaynayaan qaar kale oo ku qaylinayo oo u sheegayo oo inkirayana la hayo way dhadhowda ogow habeena la habeenka xumaantuna faafto wax inkirana la waayo shibta la yska galo habeenkaasaa ummadda loo yaabaa tarkulamri bilmacruuf wanahyi cani lmunkar dhibaatooyin badan oo kalena wuu leeyahay waxaa ka mid a macaasidii baa iska fududaanayso dadka ay aada iyo aada u fududaysanayaan oo wixii arag oo dhaaf bay noqonaysaa kanaa samaynayo kan kalaa samaynayo kan aan samaynayna wuu iska dhaafayaayo xataa kaan samaynaynba wa isla wax iska fudud oo kale la noqonaysa soo ma aragti waay alcalaamatu sicdiyu markuu aayaddaa fasiraayo raximah llah tafsiirkiisa wuxuu sheegayaa dhibaatooyin badan oo ka dhalanaya in muhiimaddaa laga tago halkaasay ardaydu ka eegi doonaan insha allah wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waqul ilxaqu min rabbikum waqul waxaad tidhaahdaa alxaqu xaqu min rabbikum xagga rabbigiin buu ka ahaaday oo waa sharcigan iyo diintan aan la imi xagga ilaahay bay ka ahaato xaqana ilaahay baa maaragtay wax kastoo xagga rabbi ka yimi waa xaq waman shaaa qofka doonaa falyu'min ha rumeeyo waman shaaa kii doonaana falyakfur ha gaaloobo waay tanina maaha markaa in takhyiir ikhtiyaar la gelinayo dadkoo la leeyahy haddaad doontana gaalow haddaad doontana iimaan la kaalaya waa min baabi tahdiid walwaciidi shadiid yacni waa hanjabaad iyo goodi weeye kii doonaa ha rumeeya abaalkiisoo weyn buu heli kii doonaana ha gaaloobo mar dambe u dhexda farta ka qaniini mar dambe ayuu farta dhexda ka qaniini inuu tahdiid yahayna aayadda inteeda dambaa u daliila inaa actadnaa lilظaalimiina naara axaaطa bihim suraadiquha wain yastakiisuu yugaثuu bimaaءin kalmuhli yashwi lwujuuh bi'sa الsharaabu wasaaءat murtafaqa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fasdac la jahar oo kor u qaad bimaa tu'maru waxa lagu faraayo wa acrid can ilmushrikiina kuwa mushrikiintaana ka jeedso waa intaan rasuulka jihaadka la farin weeye galo aayaddanna waa aayaddii marxaladii la odhan jiray almarxalatu siriya marxaladdii siriga ahayd ee dacwadda rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay hoos u socotay waa aayaddii lagu marxaladdaa lagu dhammeeyey weeye oo marxalad kalea markan bilowdayo bilaabatayoo ahayd aljahru bidacwa ila allah in dacwadda sare loo qaado oo dadka si muuqato loogu sheego yah waay wa qaala tacaala markaa aayadda waxaa laga qaadanayaa wax kasta oo sharcigu inla faray in dadka loo sheego oo aan laga qarin dadkii xaqi ilaahay soo dejiyey wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi anjayna aladiina yanhawna cani suu anjaynaa waa badbaadinay aladiina kuwii yanhawna reebaaye cani suui xumaanta reebaaye wa akhadna aladiina dalamuu wa akhadnaa waanu qabanay waxaanu ku qabanay aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyeyna bicadaabin cadaab baanu ku qabanay cadaabkaasoo ba-iisin daran bimaa kaanuu yafsuquun ay bisababi fisqihim fisqigay la imanayeen daraaddeed waay iyo bixista ay daacada ilaahay ka bixeen darteed marka waa dadkii qaryada deganaaya ilaahay suuratulcaraaf kaga warramayoo way fiican tahay aayaadka in loo noqdo oo macnahoodana loo fiirsadaa oo qolo ilaahay badda agtaa leeahayn oo reer banu israa'iil ka mid a markaa inay kallumaystaan maalinka sabtidaa loo diiday wadeetana maalin alla maalinkaa sabtida ee kalluunku mamnuuca ka yahay inay kalluunka ugaadhsadaan ayuunbaa kalluunku ciidda ka soo bataa oo badda dusheeda uu sidaa u sabeeyaa buuxiyaa maalinkaa waxa weeye axadda markay gaadho inay kalluumaystaan ay u bannaan tahayna waa la waayaa meel alla meelu maray imtixaan daraaddeed baa ilahay saa usu dabadeetana muddadii baa ku dheeraatay in badan markii dambe yidhahra maxaynu yeellaa niyo maxaynu yeellaa dabadeete xeelad bay la yimaadeen oo waxay idhahan waxaynu samaynaynaa shabag iyo waxyaaba caynkaasa inoo soo qaado oo maalinka jimcahaynu dhigaynaa ma garata isagoo dabeetana jimci lasii dhigoo sii yaalla sabtida kalluunka ha yimaado dabeetana shabaga ha isku guro dabeetana sabtidaa kala bixi mayno waynu sugaynaa axaddii uu inoo banaanaa ayuun baynu ka guranaynaa weyne ma garata marka waa xeeladaysi soo maaha way xeeladaysteen saddex qaybood bay markaa noqdeen sida rabbi aayaadka ku sheegayoo qaar falkaa foosha xun u badheedhay xeeladda noocaas iyo qaar ka soo hor jeedsada oo isu taagay alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar oo xumaantaa u diiday iyo qeyb saddexaadoo iyagu iska aamusay kuwan markaa xumaanta diidaya waa kuwii lahaa lima taciduuna qowman ilaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan qaaluu macdiratan ilaa rabbihim walacallahum yarjicuun walacallahum yarjicuun aw yattaquun ya walacallahum yattaquun markaa saddexdaa qaybood ba dabadeeta halaaggii ilaahay baa yimi rabbi wuxuu ka warramay qoladii dulmiga samaysay inuu halaagay qoladii xumaanta u diideysayna inuu badbaadiyey qoladii kale ka warran inay badbaadeen iyo inay halaageen alla ma sheegin waxaana ahlulcilmigu idhaahdaan waxa fiican sidaa ilaahay uga aamusay in looga aamuso wallahu aclam soo ma aragtid inay xaggan raaceen iyo inay xaggan raaceen allahu aclam marka alamru bilmacruuf anahyu cani lmunkar waa wax lagu badbaadayo qof iskaga ku badbaadaya qofkaa xumaanta walaaqanaya inaad tiraa waar ilaahay ka cabso hadduu doonaa ku diido waar ka daa war waxaan waa wa xun isagoo keligii bad ku badbaadi maayo mucaaladaa ku badbaadaya soo ma aragtid adigaa mucaal ku badbaada qaala wuxuu uhi walaayaatu fi lbaabi kaiiratu macluuma aayaadku baabkan xaala ay ku sugan yihiin way fara badan yihiin waana la yaqaanaa wa ama alaxaadiidu axaadiidta miyaa falawalu xadiidka hore ee baabkan loo deliishanaayey can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabiga abi saciid wuxuu ka mid ahaa min almukiriina fi lxadiid saxaabadii xadiidka rasuulka aadka uu warin jirtay radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul xaalu leeyahay man man axad kasta oo mantani garo oo min alfaadi alcumuum kadaka man waman tufiidaani macan kula alcumuumi yaa ukhaya fasmacan man axad kasta oo raa arka minkum idinka xaaluu idinka mid yahay munkaran munkar arka falyugayirhu ha ku dooriya biyadihi gacantiisa fain lam yastatic haddaanu karina fabilisaanihi carabka ha ku dooriyo ay falyugayirhu bilisaanihi fain lam yastatic haddaanu karina fabiqalbihi qalbiga ha ku dooriyo oo siduu qalbiga ugu doorinayaa waa inuu qalbiga uga cadhoodo wadaalika kaasina oo ah qalbiga in laga nacaana adcafuliimaani iimaanka halka ugu taagta daran weeye rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariyey waay markaa xadiidkani waa xadiid aada u macno ballaadhan oo haddana kooban waxaanu inoo faa'iideynayaa alamru bilmacruuf ama inkaaru lmunkar maraatibtiiyo darajaadka ay leedahay munkarkii gacanta waa in lagu zuuliyo qofkii awood u leh waay gacanta markaa waxaa ku zuulinaya sida dowladda iyo dadka suldada leh oo kale kadaalika shaksiga qudhiisu wixii sulda iyo awood uu ku leeyahay munkarkii ka xasila gacanta wuu ku zuulin karaa oo haddii gurigaaga hees laga shida tusaale ahaan ama wax xun aad ku aragto oo munkara dee odhan kari odhan maysi dowladdii ma ihiye afkan waa inaan ku zuuliyo waa inaad gacanta ula tagto gacanta dee ku zuuliso wixii munkar ee yaalla ma garanaysa dadka had iyo jeer dawladunbay arrintaa ku ixaaleeyaan laakiin dawladda kuma gaar aha qofku wax kastoo uu suldo ku leeyahay gacanta wuu ku zuulin karaa munkar kastoo suldo ku leeyahay ma fahamta haddaad aragtay ilmahaagii yaraa qardhaas loo soo xidhay ka war ya dee odhan maysi dawladdii mayhiye afkaan uga sheegayahay waa inaad ka jarto oad ka tuurto waa tahay fain lam yastatic fa bilisaanihi qofku haddii aanu taa awoodin oo istiaacadii sharciga ahayd meesha aanay oolin waay markaa carabkii buu ku zuulinaya carabku ka sheegaya afku ka sheegaya oo dadkii markaa uu u bayaaminaya haddii taasi ay suuro geli weydana qalbiguu ka nacaya oo munkarkii qalbiga ayuu ka karaahsanayaa waay martabaddaa u dambaysana qof aan awood ahayniba ma jiro oo qof aan awood ahayn in qalbiga uu xumaantan ka naco ma jiro soo ma aragtid qof waliba wuu awooda xataa qofkaad is leedahay wuu ku dhibi doonaa ama aada ka baqanaysa dhibtiisa dee qalbigaaga ma kantaroori karo soo ma aragtid waxaad ku hadlaysa ama samaynaysa mooyaane qalbigaaga waxaad ku haysato waxaan inaad qalbiga ka jeceshiya inaad ka nacab tahay ma kantaroori karo sidaa awgeed taa martabadaa u dambaysaa waa mid iyadu mar walba waajiba wey oo marnaba aan dhac ahayn wuxuu rasuulku xadiidka yidhi man ra'aa qofka arka waa ishiisa ku arka wakadaalika qofkii ogaada ee si kaleba u ogaada ee ama maqla waxa weeye ama dee si kaleba u ogaada ee waxaan ogaada si yaqiinsada macnii xaqiiqsada inuu meeshan munkar jiro iyaduna waa la midun weeye waa tahay waxyaabaha xadiidkan laga qaadanayo ee muhiimka ah ee ahlulcilmigu baraarujiyaan waxaa ka mid a cinda inkaari lmunkar munkarkii marka la inkiraayo waa in la og yahay munkar ka weyn inaanu ka dhalanahayn haddii tusaale ahaan munkarkan marka la inkiro mid ka sii weyni uu ka dhalanayo dee waa la iska daynayaa oo laa yuzaalu lmunkaru bimaa huwa ankaru minhu munkarka wax ka sii munkarsan oo ka sii xun laguma zuuliyo kolleyba haddii mid jooga munkar meesha joogaayo dee kii khafiifsanaa ee labada yaraha joogo wey soo ma aragtid haddii munkarkii hore meesha uu ka baxayo laakiin mid ka yari uu soo weydaaranaayo ka waran markaana waa la inkiraya mid leege hadduu soo weydaaranayo ka waran markaana waa muxalu nadar oo ijtihaad waa la fiirinaya markaa aad baa looga fiirsanaya sidaa awgeed baa sidaynu xadiidta ku gaadhi doonno madaxdii oo kale qaladka ay samaynayaan in maalan gacanta loo qaado oo gacanta lagu inkiro waa la diiday waayo munkarkii ay samaynayeen haddii la is idhaahdo gacanta ku inkira oo gacanka hadal lala yimaado oo lagu baxo waxaa la yaqaanaa mid ka weyn baa ka dhalanaya munkarkii markii hore jiray mid ka weyn baa ka dhalanaya qaacidaduna waxay tahay laa yuzaalu lmunkaru bima huwa ankaru min qaala wuxuu hi athani xadiidka labaad can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala inuu yihi maa min nabiyin nebi ma jira nebigaasoo bacaahu allahu ilaahay uu ka soo dhex saaray fii ummatin ummad qablii aniga hortay ilaa kaana lahu waxa u sugnaa min ummatihi ummaddiisa waxa uga sugnaa xawaariyuuna kuwa waxa weeyaan u hiiliya oo jecel waay iyo wa asxaabun asxaab ya'khuduuna qaata bisunatihi sunnadiisa oo wayaqtaduuna ku dayda biamrihi amarkiisa fuliyana uma dabadeetana inahaa takhlufu min bacdihim khuluufun inahaa xaalkiiyo shaanigu waxay tahay takhlufu waxa soo weydaaran min bacdihim daboodood khuluufun kuwo xunxun baa soo weydaaran doona oo shar la soo weydaarta khuluufun waa jamcu khalfin khalfkana waxaa la idhaha alkhaalifu bishar qofka shar ciddan la soo weydaartay kala dambeeyaa la idhaha kuwaasoo yaquuluuna odhanaya maa laa yafcaluuna waxaanay samaynahayn bay odhanayaan oo qowlkooda iyo ficilkooda kala duwan oo iskhilaafsan wayafcaluuna waxaanay samaynayaan maa laa yu'maruuna waxaan la farahayn oo aanu sharcigu farahayn faman jaahadahum dadkaa sharci khilaafka ah ee sharciga weydaarsan faman jaahadahum qofka kula jihaada biyadihi gacantiisu fa huwa muminun mumin wey waman jaahadahum qofka kula jihaada biqalbihi qalbigiisa kula jihaadaana ee munkarka iyo xumaanta ay wadaan qalbiga ka nacaana fa huwa muminun mumin weeye waman jaahadahum qofka kula jihaada bilisaanihi carabkiisuna fa huwa muminun mumin weeye oo صaxiixa muslimka waman jaahadahum biqalbihi fahuwa mumin taasuu ka dambaysiinaya tan walaysa waraaءa dalika arinkaa dabadiina ma ahanin min aliimaani xagga iimaanka xabatu khardalin yani khardalka geedka la ydhaha inintiisa wax leege ma ahaanin arinkaa dabadi oo haddii laga waayo qalbigii haddii laga waayo munkarkii inuu waxa weeye qofku qalbiga ka naco oo uu qalbiga ka inkiro khaslada alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar xaggeeda marka la eego wax iimaano u dambeeya uga dambeeya ma jiro rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey marka ambiyada ilaahay jala wacalaa uu soo diro dee dadkaa ilaahay wuxuu siin jiray asxaab iyo dad dee markaa u nusreeyo diinta la faafiyo oo cilmigaa iyo khayrkaa ka xambaaro oo ayaa ilaahay siin jiray waay oo dacwadda la gudbiya xikmadda ilaahay baana jala wacalaa taasi ay ahayd xadiid kalaa jiro oo saxiixa oo sheegaya ambiyada inaan qaar cidiba raacin xadiidkana maa min nabiyi bacaahu اllahu fii ummati qabli ayuu sheegaya ila kaana lahu min ummatihi xawaariyuuna waasxaabu yaahuduuna bisunati wayaqtaduuna bamri oo cumuum baa halkana ku jira marka waa laga khasisayaa un wixii daliil sheegay cumuumkan waa laga khasisaya un waay taasi waa taa ta kale xadiidkani wuxuu la macno yahay un xadiidkaa hore abu saciid unbuu la macno yahay oo waxaa xadiidkana laga qaadanayaa inkaaru lmunkar in maraatibtiisu ay yahay bilyadi in lagu inkiro iyo bilisaani in lagu inkiro iyo bilqalbi in lagu inkiro intiiba uu sheegaya xadiidka hore wadalika adcafu limaan baa kusoo aroortay kana waxaa kusoo arooray walaysa waraaa dalika min alimaani xabatu khardal oo macnaha xadiidku halkaa insha allah waynu u yaro fiirsan doonaaye ma aha qofku hadduu munkirkiiba inkiri waayo oo macaal qalbiga uu ka inkiri waayo iimaanba qalbigiisa kuma jira waa kaafir macnaha xadiidku sidaa maaha lagama yaabana sidaa loogama jeedo ahlu sunnuhu yidhaahdeen oo ahlucilmigu ay markaa ku fasireen ee waxa macnihiisu uu yahay alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar sideedaba waxay ka mid tahay min shucab liimaan shucabka iyo laagaha iimaankay ka mid tahay maraatibtaasaanay leedahay markaa shucbadaas ka mid ah shucabka iimaanka ee la ydhaha alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ama inkaaru lmunkarba soo gaabiyo shucbada caynkaas qofku haddii uu gacanta ku doorin waayo ama uu ku inkiri waayo afkana wuu ku inkiri waayo xumaantii qalbigana wuu ka inkiri waayo o uu ka nici waayo marka waxa weeye shucbada noocaas ah wax uga dambeeya halkaa ma jiraan oo qalbigiisa shucbadii iyo qaybtii ahayd inkaarulmunkar ee iimaanka ka mid ahayd shucbadaasi qalbigiisa way ka wada faaruqday weeyi oo wax shucbadaa ka mida qalbigiisa kuma jira soo ma aragtid shucbadaasi qalbigiisa way ka maranta weeyi laakiin taasi diidi maysa inuu dee iimaankii kale le shucabulimaan way fara badan yihiin inuu wax ka hayo ma diidayso war ma garata waa ilaa haddii sidaa lagu wado dee waxa weeyaan markaa n waxaa ka imanaya ishkaal sidaa haddaan loo fasirin oo aan la waafajin markaa nusuusta faraha badan aan la waafajin qaala wuxuu hi athaaliثu xadiiska saddexaad can abilwaliidi cubaadata bni saamiti radia allahu canhu qaala wuxuu hi baayacnaa waxa aanu kula bayconay rasuula اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayhi wasalam calى asamci maqalka iyo waaacati yeelista madaxda la maqlo oo la yeelo fi lcusri waktiga markaa adaygu jiro iyo walyusri marka fudaydku jiro walmanshai marka nashaadka iyo firinfircoonida iyo ladnaantu jirta iyo walmakrahi marka dhibta iyo culaysku jiro wa calaa aharati calayna iyo haddii ay noqdaan kuwo naga bursada oo wixii la wada lahaa la isku gaar yeelaba wa calaa anlaa nunaasica alamra iyo talada inaanaan kula murmin oo aan kula murmin oonaan ku qabsan ahla wehelkiisa dadka haya inaanaan talada ku qabsan ilaa an taraw inaa aragtaan mooyaane kufran gaalnimo bawaaxan cad oo cindakum agtiina uu ahaaday min allaahi xagga alla xaaluu ka yimi tacaalaa sarreeye fiihi arrinkan isagoo ku saabsan burhaanun xujo iyo deliil ani arrinaa xujo u haysaan iyo deliil inuu gaalnimo yahay deliilkaasina uu yahay deliilun xagga ilaahay ka yimi oo macnihi kitaaba ama sunno ah ama ijmaaca muslimiinta ah oo daliilun isna cuskanaya wa calaa an naquula bilxaqi iyo xaqa inaanu nidhaahno aynamaa kunnaa meel kastoonu joogno oo laa nakhaafu fi llaahi lowmata laa'im ilaahay jala wacalaa aanaan uga baqan daatadiisa iyo wixii uu faray iyo sharcigiisa lowmata laa'im mid canaanta canaantii aanaan uga baqan muttafaqu calayh qaala almanshatu walmakrahu bifatxi miimayhimaa ay fi sahli waasacbi baa loo jeeda oo almanshadna waa fi sahli marka la ladan yahay ee markaa arrimuhu ay sahlan yihiin arrinkan naftu jeclaysanaysa ad u firinfircoontay almakrhana waa marka adaygu jiro naftu dhibsanayso ee hawluu jiraan ee waxaan kugu adag yahay mar walba waa la adeecayaa madaxdii weeye mar haddaanay munkar farin walaaharatuna alikhtisaasu bilmushtaraki wixii wada lahaa la wada lahaa in la ysku khaas yeelo weeye waqad sabaqa bayaanuha bawaaxana bifatxi lbaai lmuwaxadati bacdaha waawu uma alifun uma xaaun muhmalatu bawaaxan ay daahiran laa yaxtamilu ta'wiilan waa kufri markaa muuqdo oo cad oo laa yaxtamilu ta'wiilan aan ixtimaalin ta'wiil ee gaalnimo ku cad wax kaloon gaalnimo ahaynba aan ku fasirmi karin waay marka xadiidkana waxaa laga qaadanayaa fawaa'id badaneh waxa ugu muhiimsan baycada dadka lala baycoodo waa arrin madaxda ku gaara rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam dadka uu la baycoon jiray wakadalika madaxdii muslimiinta ah oo khulafadiisa ay ugu horeeyaana waa la bay way la baycoon jireen marka imaamka iyo madaxweynaha muslimiinta ayay baycadu khaas ku tahay qof walbana inuu yidhaahdo gacanta keen shardi maaha waay oo mar haddii waxa weeye bayco iyo cahdi ay la galaan dadka had iyo jeer wujuhadooda iyo qabqablayaashooda iyo odayaashooda iyo dadka markaa had iyo jeer waxna u xidho waxna u fura mar hadday la baycoodeen dadkii kalena baycun bay kula jiraan weeye qofku ma odhan karo kuma andacoon karo lam ubaayic binafsi anigu lamaan baycoone sideebuu iigu leeyahay inaan maqlo aan adeeco qofku ma odhan karo waay baycada ay qaadaan arbaabu uruqi suufiya yacnii dadka suufiyada ah oo mashaa'ikhda suufiyada ah ay ka qaadaan muriidiintooda iyo ardaydooda qofku marka uu ishaaraadkooda iyo munkaraadkooda uu waxyaabo badan la qabsado ee uu u dulloobo ay idhaahdaan imakaad gaadhay halkii oo beecadii lagaa qaadaya tan noocaas waa bidcatun ma anzala allahu biha min sulaan waxaa taa lagaga dayday oo dariiqeeda haysa baycada lala baycoonaayo umaraau ljamaacaat jamaacooyinka madaxdooda ama markaa umaradooda umaradan ay samaysteen iyagu ya umaradaa in lala baycoodaa iyaduna taa suufiyadunbay daba socotaayoo wax sharciga meel ku leh ma aha waa wax bidca ah oo baail jamaacaadka qaar baa markii taa lagu soo arooriyey layidhi bal daliilu keena qof aan madax caadi ahayn oo lala baycoonaya sharciga agee kaga taalla ayaa waxay idhaahdeen baycadii ubaayicuka calaa kada kada waanu iska dayno cahdi iyo muwaafaqa iyo wax noocaasaanu markaa u rogaynaa dee cahdiga iyo mubaayacada waa isla mido baycada iyo cahdigu waa isla mido baycada qudheeda macnaheedu waa maxay waa cahdun calaa aaca oo qofkii inaad kula ballanto inuu ku ateecayo wey ma garat waay taasi waa mas'alo masalada labaad ee muhiimka ah ee xadiidku inoo caddeeyo waxa weeye dadka madaxda ah inaan lagu baxahayn oo aanay bannaanayn in lagu baxayo in talada lagu qabsada toona waayo taasi dhib badan iyo fawdo badan iyo munkar badan bay leedahay sida awgeed baa sharcigu u diiday xaadiidta ku soo aroortayna ciiday ka badan tahay waynu arki doonnaa wax ka mida insha allah kanaa ka mida bukhaariga iyo muslimkaba ku yaalla waxaa lagu bixi karaa uun laba arrin marka la helo kow gaalnimo cad oo aanu caad saarayn caad marka uu la yimaado gaalnimo cad markuu la yimaado laba awoodna loo hayo inta isaga la isdhaafiyo qof hagaagsan oo caadiya in halkaa lasoo fadhiisiyo labadaa arrin haddii la helo waa lagu bixi karaa bay ahlulcilmigu idhaahdeen haddii laakiin labadaa arrin la wada waayo ama mid ka mida la waayo maya xataa hadduu gaalnimo cad la yimaado o aan awood loo hayn meesha lagaga kaxeeyo may waa la iska daynayaa inta ilaahay mid dhaamo uu keenayo ummadda meelo badan baa madaxdii haysatay intay gaaloobeen oo la ysiiyo waxaan xun iska dhaqaajiya oo gacanka hadal la sameeyey ayaa mid ka sii darani soo weydaartay soo ma aragtid mid ka daran baa soo weydaartay haddii markaa lasii faahfaahiyana ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi tacaala fiihi burhaan waxyaaba badan baa ku jira shuruud badan baa laga qaadanaya ilaa shan shardi gaadhaysa oo kow qofkan madaxdaah horta waa inuu gaalnimo ku dhaco laba gaalnimadaas waa inay tahay gaalnimo waadix oo cad oo ta'wiil iyo shubha aanay ku jirin saddex waa in la hubsado oo la yaqiinsado inay gaalnimadani ka xasishay oo uu markaa sameeyey oo ishaacaadka iyo wararka la faafinayo keliya aan lagu gaabsan waayo rasuulku wuxu uhi ilaa an tarow inaa aragtaan oo indhaha ku aragtaan ama si yaqiina u ogaataan haye waxaan inay gaalnimo tahay waa in deliil loo hayo min alkitaabi wاsunati wاlijmac ciddan markaa xukumaysa cid cindiyela waa inay tahay oo ahlulcilmigii ka mid a ilan ila rasuulku wuxu uhi cindakum cidda cindiyadali waa cidda ahlulcilmiga ah ee cilmigii markaa shareecada aqoonta u leh ee ahluijtihaadka weeye marka calaa kuli xaal ma banaana madaxda in lagu baxo muslimiinta ma banaana dadka muslimiinta ahina inay mid ahaadaan oo ay dhan u wada jeedaan oo had iyo jeer isku tiirsanaadaan ayaa waajib ku yahay halkaa aynu u dayna subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online